أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة الbaqرة waxaa noo soo dembeysay aayaddii allah subxaanaه wa tacaala uu noogu tilmaamay bani aadamka galladda uu u galay iyo wax allaale waxa dhulka korkiisa saaran inuu allah subxaanahu wa tacaala bani aadamka u sakhiray oo u abuuray huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica yaan soo marnay tiibaa marka weli socoto waxyaabihii alla uu bani aadamka ku manaystay waxaa ka mid ah inta aan la abuurin inuu allah subxaanahu wa tacaala kasii hadlay bani aadam inuu samayn rabo uu abuuri rabo malaa'igtii uu u sheegay qaala tacaala alla wuxuu yidhi wadkur xus id waqti xus id waa daraf meelay ku tacalluqday u baahan tahay marka wadkur baa la isaga tacallujiyaa ama war ka soo horreeyey wadkur xus id waqti xus qaala uu yidhi rabbuka rabbigaa lilmalaa'ikati malaa'igtii uu u dhahay uu yidhi innii aniga jaacilun mid abuurayaan ahay fil ardi dhulka dhulka korkiisa khaliifatan mid dhaxlo dhulka qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii atajcalu ma yeelaysaa fiihaa fil ardi dhulka korkii korkeeda man miyaad yeelaysaa axad ama duul yufsidu fasaadinaayo fiihaa dhulka korkiisa fasaadinaayo wayasfiku daadinayaan addimaa'a dhiigyaal daadinayaan walxaal naxnu anaguna nusabbixu aan ku hufayno oo aan ku nuqsaan kaa hufayno bixamdika multabisiina xaal aan ku dheehannahay bixamdika annagoo ammaantaada ku dheehan wa nuqadisu waan ku dahiraynaa laka adiga aan ku dahirayno qaala wuxuu yidhi alleh innii aniga aclamu waxaan ogahay maa shay baan ogahay laa taclamuuna idinka aydnan garanaynin oo aydnan ogeyn ayaan ogahay buu yidhi isku xirka marka aayaddii hore iyo aayadahan waa ka hadalnay oo waxaa weeyaan aayaddii horena bani aadamka nicmadii loo galay ka hadlaysay aayaddanna waxay ka warramaysaa bani aadamka sharafta alla u yeelay nicmada alla u galay waxaa ka mida bani aadamka isagoon weli la samaynin oo aan la abuurin baa lasii sheegay taana marka waxay ku tusaysaa ictinaa gaar ah inuu allah subxaanahu wa tacaala uu siiyey jinsigan bani aadamka ah marka alla wuxuu yidhi wadkur xus id waqti qaala rabbuka rabbigaa uu yidhi lilmalaa'ikati uu ku yidhi malaa'igtii innii aniga jaacilun khaaliqun waay macnaheeda leanna jacala laba mafcuulay sida asalka qaadataa markay macnaheeda ku taagan tahay khaaliqun markay macnaheedu uu yahayna hal mafcuul bay u tallaabeen haddana hal mafcuul bay u tallaabtay oo qaadatay innii aniga jaacilun mid abuurayaan ahay fil ardi dhulka korkiisa khaliifatan laba macnaa ku jirto khaliifatan faacil in laga dhigo macnuhu uu yahay markaas khaliifatan ay yakhlufu man kaana qablahu qof dhexlayo dadkii isaga ka horreeyay dhexlayaan marka sidaa marka la yidhaahdo aadam yow dhexlayaabaa imaanaysa marka aadam wuxuu dhulka ka dhexlayaabaa la yidhi laba laba wej bay ku sheegeen taasna wuxuu dhulka ka dhexlayaa malaa'igtii dhulka joogtay isaga uga horreysay isaga ka dhexlaya dhulkii oo dhulkii degaayo askumaayo macnaha labaadna waxaa la yidhi wuxuu ka dhexlayaa dhulka duul alle hore dhulka ugu abuuray dabadeedna markaa iyaga dhulkii fasaadiyey oo halleeyey oo la halaagay baa aadam uu dhulkii ka dhexlayaa taasna marka bacdi almufasiriin ayaa ku til ayaa tilmaamo kutubta tafaasiirtana waa ku taallaa arrinka iyada waana macaanida malaa'igtu siday ku garatay bani aadam inuu dhulka fasaadin doono macaanida ama tawjiihaadka la tawjiihiyey mid ka mida marka macnaha koowaad khaliifatan waxay tahay dhulkan waxaan ku abuurayaa mid dhulka dhexlayo ama malaa'ig buu ka dhexlayaa ama keyrkood ayb macnaha labaad khaliifatan in laga dhigo ismu mafcuul oo kale oo la yidhaha marka ay yukhlafu kuwa yacni mid la dhexlayo sida looga dhexlayana waxay tahay midba mid buu dhexlaa bani aadamki jiilan bacda jiil uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi oo kale qolaa hadda dhulka joogto waa dhimanayaan kuwo kalea ka dhexlaaya marka mid la dhexli doono oo aan dhulka ku nagaan doonin oo weligiis noolaan doonin yaan samaynayaa oo aan abuurayaa waay marka macnaha labadaa macnay sheegeen marka mufasiriinta wadkur xus id waqti qaala rabbuka rabbigaa uu yidhi lilmalaa'ikati uu ku yidhi innii aniga jaacilun mid abuurayaan ahay fil ardi dhulka korkiisa khaliifatan mid dhaxlo ama khaliifatan kula dhaxlo ayb khaliifadaas marka labadaa macno aan sheegnaa ku jiro dadka qaar waxay yidhaahdaan aadam wuxuu ahaa khaliifatullaahi fi lardi wakiilka alle dhulka wakiilka uga ah ee khaliifka uga ah sidaasay u dhigaan tacbiirkaasna culammada muxaqiqiinta waa diidaan oo waxay yidhaahdaan ilaahay khaliif looma noqday isagaa khaliif noqdaba ducadiina waxaa ku jirta allaahuma anta asaaxibu fi lsafari waalkhaliifatu fi lhli markaad ehelkaaga ka safrayso allah uga tegay subxaanahu wa tacaala laakiin alle isaga looma noqdo wakiil ama looma noqdo dhulka shaqo loogama haayo ama loogama qabto ayb marka khaliifatanta labadaas macnoo hore unbaa aada u fiican dad iyaga isdhexlaayo ama in laga dhigo kuwa iyaga dhexlaaya dhulka dad ka horreeyey unbayna ka dhexlayaan qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii marka atajcalu ma yeelaysaa fiihaa fil ardi dhulka korkeeda man miyaad yeelaysaa yufsidu fasaadiyo fiihaa ardada fasaadiyo wayasfiku daadiyo addimaa dhiig ku daadiyo miyaad yeelaysaa meeshaan marka ishkaal baa imaanayo malaa'igta ilaahay wuxuu yidhi laa yasbiquunahu bilqowli wahum biamrihi yacmaluun malaa'igta ilaahay warkiisa maba khilaafaanba marka sidee bay ilaahay uga hor dhaceen oo ay u leeyihiin ilaahu sidaas miyaad yeelaysaa waaba dad waxaaba lagu tilmaamay makhluuq alle un adeece ta kale waxaa la yidhi laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun haddii marka istifhaamkan ama su-aashaan ay tahay ictiraad de ictiraadku waa dembi in ilaahay war wax uu yidhi la ictiraado marka su-aashaan laakiin culummadu waxay yidhahdaan su-aalu ictiraadin ma ahane waa su-aalu isticlaam ogaal bay rabaan inay dalbaan waxbay rabaan inay ilaahay ka ogaadaan xaggiisa ee inay ilaahay amarkiisa ku caaradaan ku caaridaan ma rabaan ayb taas marka iyada yacni sidaasay yidhaahdeen atajcalu ma yeelaysaa fiihaa dhulka korkiisa man miyaad yeelaysaa yufsidu fasaadinayo fiihaa ardada fasaadiyo wayasfiku daadinayo addimaa dhiigyaal ku daadinayo ee siday ku ogaadeenaa la yidhi marka malaa'igtu dadka imaan doono inay dhiig daadin doonaan iyo see ku garteenna malaa'igtu qeyb ma oga iyaga intii ilaahay ogeysiiye maahan laba tafsiir baa ku jirta ilaahay baa ogeysiiyey iyaga in bani aadamkan dad sidaas ay ka soo bixi doonaan waa war tafsiir labaadna waxa uu yahay dad ka horreeyey jinniga iyo kale ay arki jireen oo ayagu dulmi badan oo dhiig daadin badan oo gardarro badan markaasi waxay is yidhaahdeen armaa kuwan in ay sidaas yeelaan mid saddexaadna waxaa weeyaan khaliifatantay ka fahmeen leanna khaliifatan dhulka qof baa loo dhiibayaa maamulayo dhexlayo maamul muxuu keenaa dad xun inay jiraan oo dadka laga qabta markaa inay jiraanay ka fahmeen saddexdaas wejba marka su-aashaan way keentay mar haddii khaliifatan la yidhi dad xun oo laga ilaalinayo dhulka dhibaatadooda yaa ku yaa jiraan marka iyaga cumuum marka maadaama dad xun ay jiraan dadkii oo dhan bay sidaa ka dhigeen meeshaasoo marka alla wuxuu leeyahay dadkani ma wada xumaanayaane dad ambiyo iyo saalixiin iyo dad wanaagsan baa ku jiri doono idinku ma ogidiin marka qaaluu waxay yidhaahdeen atajcalu ma yeelaysaa fiihaa dhulka korkiisa man miyaad yeelaysaa yufsidu fasaadinayo fiihaa ardada dhulka korkeeda wayasfiku daadinayo addimaa dhiigyaal daadinayo dhiig daadinta marka dhiig gardarro loo daadiyo fasaad fil ardi waa marka walxaal miyaad sa sidaa yeelaysaan abuuraysaan naxnu annaguna nusabixu aan ku nasahayno xumaanta aan kaa hufayno bixamdika annagoo ammaantaadana ku dheehanoo ku ammaanayno wanuqadisu aan dahirayno laka adigaan ku dahirayno xumaan kaa dahirayno qaala wuxuu yidhi alla innii anigu aclamu waan ogahay maa shay baan ogahay laa taclamuuna idinka aydnan ogeyn waxaa marka alla ogyahay oo iyagu aysan ogeyn waa maxay bani aadamku dad qiimo badan inay kasoo bixi doonaan oo inta alla abuuray ka ugu khayrka badan inuu kasoo bixi doono nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyo ambiyo dhulka islaaxiso inay ka imaan doonaan taasuu alla ogyahay iyaga fasaadkaa u muuqda laakiin waxaan tirada badan ee khayrka faraha badan baan u muuqanaynin wacallama aadama alasmaaa kulaha uma caradahum cala almalaa'ikati faqaala anbi'uunii biasmaai haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin wacallama alla wuxuu baray aadama aadam alasmaa'a buu baray magacyadii kullahaa dhammaanteed buu baray uma markaa dabadeed caradahum carada alla wuu bandhigay hum waxyaabihii magaca lahaa musamayaadkiibuu bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igta u bandhigay faqaala wuxuu yidhi alle ambi-uunii ii sheega biasmaa'i haa-ulaa'i kuwan magacyadooda ii sheega in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya wixii aad tiraahdeen oo ahaa atajcalu fiiha man yufsidu fiiha waxyaabahaas aada dhahdeen haddaad runku sheegaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii subxaanaka nasahnaantaada ah ay nusabixuka waay waa ku nasahaynaa waa masdar caamilkiisa booskiisa yaallo naa'ibka ah subxaanaka waa ku nasahaynaa waay allow laa cilma cilmi lana inaga nooma sugnaanin ilaa maa kii maahane callamtana aadna barbartay inaka adiga anta adigu allow alcaliimu mid cilmi badan baa tahay alxakiimu falsan qaala wuxuu yidhi alle yaa aadamu aadamow ambihum u khabar oo u sheeg biasmaa'ihim magacyadooda ugu khabar oo u sheeg falamaa markii anba'ahum uu u warramay biasmaa'ihim magacyadooda uu ugu khabray oo ugu warramay aadam qaala wuxuu yidhi alle alam aqul miyaanan odhanin lakum idinka idin odhanin oon idin dhihin innii aniga aclamu waan ogahay hayba samaawaati samaawaadka waxa ku maqan dhexdooda oon la arkaynin waalardi iyo dhulka dhexdiisa cilmiga ku maqan oo dadka ka maqan wa aclamu waxaan ogahay maa shay tubduuna aada muujinaysaan iyo wamaa waxa kuntum aada ahaydeen tagtumuuna inaad qarinaysaan aadam marka alle maqaamkiisii iyo sharaftiisuu rabaa inuu muujiyo wuxuu ku muujiyey marka cilmiga ogaalka uu ogyahay ee cilmiga alla siiyey ayaa malaa'igtii markaa lagu tusay qiimi iyo sharaf inuu leeyahay haadaa maqaamun dakara allahu tacaala fiihi sharafa aadama cala almalaa'ikati uu ku tusay war bima khtasahu min cilmi asmaa'i kulli shayin duunahu waxaana lagu tusay aadam inuu waxyaabaha magacyada leh magacyadooda uu yaqaano jinsi kastaa magaciisa waa la baray uu yaqaanaa jinsi kastaa magaciisii baa la baray oo uu garanayaa aadam taasna malaa'igtii maynan aqoonin marka waxaa aadam lagu sharfay cilmi meeshaa marka waxaa laga qaatay cilmiga fadli weyn inuu leeyahay wacallama alla wuxuu yidhi wuxuu barbaray aadama aadam al asmaa'a magacyadii buu barbaray kullahaa dhammaanteed marka asmaa'dan la baray aadam maxay tahay marka laba tafsiiroo muhiima ku jiro waa weyn tafsiirka koowaad wuxuu leeyahay callamahu asmaa'a waladihi ilmihiisa magacyadooda alla baray malaa'igta magacyadoodana waa baray alle tafsiir sidaas tafsiir kalena wuxuu leeyahay magacyada musamayaadka wax allaala wixii magac le magaciisa alla aadam waa baray magacyadaasuna hadda waxaa weeyaan asmaau lajnaas yani dameerka dameer in la yidhaahdo faraska in faras la yidhaahdo wahaakada ama bani aadam ha ahaado wax naf ku jirto ama jamaadaad ha noqdo ayb labadaas tafsiir baa ugu weyn oo aayadda ku jiraan ayib ibnu jariir isaga wuxuu doortay malaa'igta iyo duriyadiisa magacyadooda la baray bis wuxuuna uga dhigay uu ku rajaxay uma carada hum taas hum shay wax garanayo yacqil abaa yaay u tahay damiir u noqotaa uma carada hum markii la yidhi waxa la bandhigaa malaa'igii duriye waa caqli ka suurtoobo laakiin ibnu kathiir waa ku diido wuxuu yidhi wax caqli leh iyo waxaan caqli lahayn waa iskula jiraan intii caqliga lahayd damiirkii lagu gudanayaa la sheegay taqliiban taqliib ahaan min baabi taqliib marka laazim maaha tarjiixaasi waana sidaas marka uu tilmaamayo xadiid saxiixaynka ku sugan baana rajaxayo asmaa'da in la camimaba oo aan malaa'ig iyo duriye keliya maahane wax kasta magac le magacyadoodu baray jinsi kastaa magaca la dhaho ayaa la baray oo xadiidkii wuxuu ahaa anas yajtamicu lmu'minuuna yowma alqiyaamati mu'miniinta qiyaamaha waa kulmayaan fayaquuluuna low istashfacnaa ilaa rabbina rabbigaan haddaan ka erga dalbi lahayn oon cid aan uga erga dalbi lahayn waa fiicnaan lahayd fayaatuuna aadama aadam bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan anta abunnaas ayaa tahay khalaqaka allaahu biyadihi alla gacantiisuu kugu abuuray wa asjada laka malaa'ikatahu buu kuu sujuudsiiyey wa callamaka asmaa'a kulli shayin wa callamaka wuxuuna ku baray asmaa'a kulli shayin shay kasta magaciisa marka mar haddii la yidhi kulla shayin bacdi lmusamayaat maaha waa musamayaadkao dhan wax kastana marka jinsi kasta magaciisa waa la baray nabiyullaahi aadam calayhi salaam marka meeshaa marka al asmaa kullahaa tafsiirkeeda saas masaa'il kaley ka bixiyaan oo hadda aan halkaan munaasabo badan aan la lahayn oo ay ka mid tahay luqaadka hali luqaatu yacni isdilaaxiye miya luqaadku mase waa yacni tawqiifi usuuliyiintu waa isku hayaan tawqiifi waayay leeyihiin oo aadama la wada baray qaarna waxay leeyihin maya intii meel degan ba waxay isku fahmaan bay magac u bixiyaan wax hadda saa usii miro badan oo ku jira ma fahmaayo uma markaa dabadeed carada uu bandhigay alle hum musamayaadki waxyaabihii magaca lahaabuu alla bandhigay marka damiirkan humta asmaa'dii miyaa la bandhigay ashyaadii ma la qariyey oo waxaa la yidhi magacaan maxaa la yidhaahdaa mase ashyaadii baa la keenay meesha magacii baa ayaga laga dalbay laba tafsiir waa iyadan waxaa la dalbay uma carada uu bandhigay alle hum waxyaabihii magacyada lahaa miyuu alla soo bandhigay mise magacyadii baa meesha la keenay oo waxaa la yidhi magacaas yaa la yidhaahdaa mase shaygii magaca lahaa baa la keenay meesha magaciisaa laysiiyey aa laba tafsiir wa qurdubi marka labada tafsiir marka wuxuu ka keenay mid ibnu mascuud baa wato ibnu mascuud wuxuu leeyahay ashkhaastiyaa meesha la keenay magacii baa laga dalbay ayaga ibnu cabbaasna wuxuu leeyahay maya asmaadiyaa meeshii la keenay waxay magac u yihiin asmaadan sheegaa la yidhi uma intaa dabadeed carada uu bandhig uma dabadeed carada alla uu bandhigay hum musamayaadkii waxyaabihii magaca lahaa cala almalaa'ikati malaa'igtiibuu u bandhigay faqaala waxa uu yidhi alleh ambi-uunii ii warrama bal biasmaa'ihim magacyadooda bal iigu warrama oo kuwan magacyadooda iigu ii sheegay haaulaa'i kuwan biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyadooda iigu warrama in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaay qaaluu waxay yidhaahdeen subxaanaka nasahnaantaada ay nusabbixuka waa ku nasahaynaa wa waa masdar marka gudanaayo macnihii ficilka oo macnaha nusabbixuka tasbiixanay ka dhigan tahay kisaa-i laakiin isaga wuxuu yidhi subxaana waa mansuub cala nidaa subxaanaka yaa subxaanaka ayuu dhahaya laa cilma cilmi lanaa anaga nooma sugnaanin ilaa maa kii maahane callamtana aadna barbartay maana wax kale melihi qofkii marka aan aqoon u lahayn shaygausan aqoonin inuu yidhaahdo allahu aclam malaa'igta iyadoo lagu dayanaya laa cilma cilmi lanaa anaga nooma sugnaanin ilaa maa kii maahane callamtana aadna bartay maana wax kale melihi inaka adiga anta adiga alcaliimu baa tahay mid cilmi badan alxakiimu falsan ayb oo yacni cilmid cilmi badan baa tahay alxakiimu xikmad badan oo waxa uu samaynayo iyo waxa uu abuuraayo xikmad ay ka dambayso qaala wuxuu yidhi yaa aadamu aadamow ambi'hum ugu waran biasmaa'ihim kuwan magacyadooda bal u sheego ugu waran marka aadan baa marka sharaftiisa lasoo bandhiga falamaa markii anba'ahum uu ugu warramay biasmaa'ihim magacyadooda uu ugu warramay malaa'igtii qaala wuxuu yidhi alleh alam aqul lakum miyaanan idin dhihin inii aniga aclamu mid cilmi u leh baan ahay ay inii aniga aclamu waan ogahay hayba samaawaati samaawaat waxa ku maqan oo indhuhu aysan u jeedin waalardi dhulka dhexdiisa waxa qeybka ku ah baan ogahay wa aclamu waan ogahay maa waxa tubduuna ay tubduunahu aada muujinaysaan iyo wamaa waxa kuntum aada haydeen tagtumuuna inaad qarinaysaan waay muujina waxay muujiyeen waa maxay waa midii ay yidhaahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha waxay qariyeen oo ynan ogeynna waa maxay oo markaa ay qarinaayeen marka wamaa kuntum taktumuuna ibliisaa loo jeedaay kibirkii iyo gaalnimadii ku jirtay waa qarsanaysa tafaasiir kalena waa jiraan ayib meeshaas marka cilmiga sharafa ugu sugan oo wujuhda cilmiga lagu fadilana waa ka mid yahay aayadahan way ka mid yihiin haddii uu jiro shay sharaf badan oo qof lagu ammaano oo aan cilm cilmiga ka sharaf badan shaygaasuu aadam ku sharfi lahaa alla laakiin aadam sharaftiisa waxaa lagu muujiyey cilmi iyo ogaalka marka ninkii cilmi leh iyo ninkaan cilmi lahayn isku mid maaha oo allah subxaanahu watacaalana da waa tilmaamay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun marka cilmigii qofkii marka de waxyaabaha wuxuu ka mid yahay labada asal ee lagu badbaado mid ka mida waa cilmiga asalka labaadna waxaa weeyaan aliraada alcilmu waliraadatu qofka waxaa laga rabaa inuu wax barto wixii uu bartana iraado iyo rabitaan uu ku dhaqangeliyey inuu leeyahay labadaas baa marka ilaahay dadka ku ammaanaa wadkur cibaadana ibraahiima waisxaaqa wayacquuba ulilaydi walabsaar ayuu ilaahay yidhi ibnulqayimna kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada labadaas shaybuu uga sheekeeyaa waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin halkaana karaamo kaloo weyn oo alla uu aadam siiyey oo bani aadamkiina loogu gallad sheeganayaa na loogu tilmaamayaa oo alla wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta aanu ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen malaa'igtii ilaa ibliisa ibliis maahane abaa waa diiday ibliis wastakbara waa iskibriyey waa isweynaysiiyey wa kaana wuxuu ahaaday huwa ibliis min alkaafiriina gaaladuu ka mid ahaaday ibnu kaiir wuxuu leeyahay wahaadihi karaamatun cadiimatun mana allahu tacaala liaadam waa karaamo weyn oo alla ku galladaystay aadam imtana biha calaa duriyatihi aadam duriyadiisana waa loogu gallad sheegtay xaysu akhbara anahu tacaala amara almalaa'ikata bisujuudi liaadam de aabbaha adiga wixii la siiyey nicmaa adigana waa lagugu gallad sheegana wadkur markuu alla aadam abuuray marka malaa'igtii baa waxaa layidhi u sujuuda wadkur xus id waqti qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta aanu ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama u sujuuda sujuuddan waxaa la yidhi waxay ahayd sujuudu taxiyatin wa salaam sujuud salaan iyo taxiya shareecooyinkii horena waa ku bannaanayd baa la yidhi waana qur-aanka suuratu yuusuf wa rafaca abaweyhi cala alcarshi wa kharuu lahu sujadan mucaad ibnu jabalna waa kii yidhi shaam baa waxaan kusoo arkay iyagoo asaaqifadooda iyo baadariyaalka u sujuudayaan markaasuu nebiga u sujuuday salawaat ullahi wasalaamuh calayh markaasuu nebigu yidhi low kuntu aamiran axadan an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haddaanba cid amraaya inay cid u sujuuddo naagtaan amri laha ninkeeda inay u sujuuddo xaqa uu ku leeyahay weynaantiisa darteed marka ma amraayo wa innaga marka sharcigeenna salaan ahaan laysuguma sujuudi karo sujuud iyo rukuuc iyo lama ogola xataa salaan ahaan mucaadin ad isagu ma unan ogeyn in yacni shareecadeenna aynan ku bannaanayn binaan calaa dalika u sameeyey nebigana waa kii ka celiyey marka uu ka celiyey wixii ka dambeeyeyna markaa de mar damba kuma dhicin mana gelin ayib meeshaa marka sujuuddu sidaas baa la yidhi waxaa kale ay bacdulmufasiriin dhahayaan sujuudda allay u dhacaysay aadamna meesha yacni xagga qibladoo ka jiray qaar baa saa u tawjiihinaya laakiin xoogaa waxaad moodaa si inay yar fogtaha taas usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda ayaan malaa'igtii ku dhahnay fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis maahane marka ibliis isagu muxuu ahaa malaa'igta miyuu ka mid ahaa mase malaa'ig maahayn laba qowl baa ku jirta marka haddii la yidhaha ibliis markii hore malaa'igtu ka mid ahaa shar iyo dhibaato inay ku dhacaysana alla waa ogaa oo inuu gaaloobayo sidaa haddii loo dhigo ilaa ibliisa marka istitna mutasil waay marka fasajaduu mustathnaa minhu waa waawdaas waa ku jiraa marka ibliis bacdi waa waa bacdi iyaga ka mida ayuu ahaa istitnaa marka waa mutasil haddii la yidhaha ibliis malaa'igta ka mid maahayn markii horeba laakiin iyagoo iska dhigdhigayay oo qaabkoodao kale nin wanaagsan oo isu muujinayay se haddii la yidhaha waana sida xooga badane ilaa ibliisa marka istina munqaica waay marka istinaha ilaana ibliis inuusan malaa'igti ka mid ahayn suurat lkahfi alla wuxuu ku yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljinni kaana min aljinni buu ka mid ahaa marka kaana min almalaaikati lama dhihin kaana min aljinni ayaa la yidhi meeshaas marka ibliis ilaa ibliisa istinaha marka munqaic weeyaan isaga marka malaa'ig ma ahayn jinsigaa ka mid ma ahayn laakiin kaana yatashabahu bihi ibnu kaiirna waa sheegaa macnahaas oo kale wdkur xusid waqti qulnaa lilmalaaikati aan ku dhahnay usjuduu sujuuda liaadama usujuuda fasajaduu waa sujuudeen ilaa ibliisa ibliis maahane oo isagu maunan sujuudin abaa waa diiday ibliis sujuuddii wastakbara waana santaagay amarkii allow ka santaagay wa kaana wuxuuna ahaaday ibliis min alkaafiriina gaaladuu ka mid ahaaday meeshaan markeedana mas'alo kaloo weyn baa laga faa'iidaa aayaddaana waxay tahay qofku haddii amarka alle uu diido iba uu la yimaado diidmo iyo istikbaar iyo isla weynin uu la yimaado waa ku gaaloobay alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi tacdiimu qadri salaah wuxuu leeyahay attarku maca alibaa'i kufrun attarku maca alibaa'i kufrun amarka alle qofku laba siba uga tegi karaa kibir dartiis inuu uga tegaayo hadduu kibir uga tago waa ku gaalooba bis leanna ibliis waxa ku dhacay waayo amarkii alle wuxuu uga tegay isla weyni maqa waxaan maan qaadan karaayo waxaan ani ma qaadan karo waa kibir mararka qaarna qofka amarka wuxuu uga tegi karaa alle shahwo iyo cajzi iyo waxyaabahaas waana aaminsan yahay amarka alle inuu waajib ku yahay markaasoo kale qofka haddii uu lishahwati uga tago iyo shaydaan ka qaalib noqday amarkii alla hadduu uga tago oo istikbaar uunan la soconin kufri markaa kuma dhicin diinka ka saara walidaalika marka wuxuu leeyahy atarku maca alibaa'i kufrun tarkiga amarka alla laga tago hadday la socoto diidmo iyo kibir haddii uu la socdo waa gaalnimo laakiin haddii labadaa uunan la soconin ibaa diidmo iyo iyo istikbaar uunan la soconin maahan yacni kufri ma aha marka mujarad qofkaan amarkii alluu ka tegay gaal ku noqon maayo hadduu kibir iyo ibaa uga tegana gaaluu ku noqona hadduu uga tegay shahwo iyo wax kale laakiin uu aaminsan yahay markaas gaalnimo ma aha salafku saasay taxqiijiyeen annaka maahan ayb wadkur markaa wuxuu leeyahay alle ilaa ibliisa ibliis maahani abaa waa diiday ibliis wastakbara ibaa iyo istikbaara laysugu daray soo ma arkaysi wa kaana wuxuu ahaaday ibliis min alkaafiriina kuwa gaaloobay buu ahaaday ayb yacni markii horena waa ahaa fii cilmillaahina de inuu gaaloobay alla waa ogaa subxaanahu wa tacaala waqulnaa yaa aadamu uskun anta wazawjuka aljannata wakulaa minha ragadan xaysu shi'tumaa walaa taqrabaa hadihi shajarata fatakunaa min aldaalimiin weli marka alle wuxuu ka hadlayaa aadam wixii lagu maamuuso o lagu karaameeyey waqulnaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga waa iska taakiid wazawjuka iyo lamaanahaaga zawjadaada yani xaaskaaga aljannata jannada askun oo deg wa kulaa cuna minha min aljannati jannada xaggeeda ragadan aklan cunis cunista oo ragadan waasac ah xaydu meelna ka cuna shi'tumaa aada doontaan walaa taqrabaa ha u dhowaaninina haadihi tan tan day-ashajarata geedda ahna ha u dhowaaninina fatakuunaa aada ahaataan markaas min aldaalimiina kuwa naftooda dulmiyey aada ahaataan faazallahumaa faazalla waxaa simbiririxiyey humaa aadam iyo xawaa ashaydaanu baa simbiririxiyey canhaa cani iljannati jannadii buu ka simbiririxiyey fa akhrajahumaa fa akhraja waa bixiyey humaa labadoodii buu bixiyey mimaa kii xaggiisa ayuuna ka bixiyey kaanaa ay ahaadeen fiihi maaga dhexdiisa ay ahaadeen wa qulnaa waxaanu ku nidhi ihbituu hoobta dega bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun xaal ou u ahaaday walakum waxaad leedihiin fil ardi dhulka korkiisa mustaqarun meel lagu nagaado lagu askumo wa mataacun iyo raaxo ayaa idiin sugnaatood leedihiin ilaa xiinin ilaa waqti wa mataacun yacni raaxo ayaa idiin sugan raaxada oo ilaa xiinin ilaa zamanin ahaanaysa ayb halkaana marka alla wuxuu tilmaamayaa yaquulu llahu ikhbaaran camaa akrama bihi aadam alla wuxuu leeyahay isagoo ka warramaya aadam wuxuu ku maamuusay wa qulnaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow uskun askun anta adiga uskun marka dee faacilkeedu waa damiir mustatir oo istitaarkiisu waajib yahay marka uskun faacilkeeda marka anta waana ka qarsoon antada anta antada qarsoon waay antadaan hadda meesha ku taallo baariska ee ka muuqatana waa t waa ta'kiid tawkiid uskun deg yacni anta adiga anta adiga deg iyo wa zawjuka xaaskaaga aljannata jannada deg waku jannadan marka aljannata asha la geliya tee waayo calaa qowli اljumhuur waa jannada jannat lma'wa jannada aakhiro muuminiintu geli doonaan jannada la yaqaano qur-aanku ka hadla waayo sidaasay u badan yihiin mufasiriinta qaar waxay leeyihiin marka bacdi almufasiriin jannadaani waa janno aan middaas ahayn oo kale ayaa aadam la geliyo beer iyo waxaas ah aduu marka ibnulqayim wuxuu aad masaladaas uga hadlaa xaadi larwaax xaadi larwaax ilaa bilaadi alafraax ayuu aad uga hadlaa waxa aqwaal mufasiriin ku jirana halkaas kusoo bandhigay meeshaa marka haloo ha loola laabto aljannata jannada askuma oo dega wa kulaa cuna minhaa min aljannati jannada xaggeeda ka cuna ragadan aklan cunis cunista oo ragadan waasa ragadan marka waa sifo mawsuufkeedu xadfan yahay aklan baana ah ayb qaar waxay leeyihin ragadantan masdar waaye waana la xaaleyna xoogaa marka laakiin waxaa ku jiro ayb marka masder oo munakara waa waa la xaaleyna wa masderun munakarun xaalan yaqac ka baktatan zaydun alac laakiin hadda sida loo xaaleeyo wakulaa cuna minha min aljannati jannada xaggeeda ka cuna ragadan xaal uu yahay mid waasaca cunistaas saasoo kale in la dhahay noqona laakin waxay ku fiican tahay aklan ragadanta ragadanta sife in laga dhigo mawsuufkiina lasoo qadaro wakulaa cuna minha min aljannati jannada xaggeeda ka cuna ragadan aklan cunis ragadan waasaca xaysu meel ka cuna shi'tumaa aada doontaan labadiina walaa taqrabaa ha u dhowaaninina haadihi tan tan day-a shajarata ah middan geeda ha u dhowaaninina badanaa haadihida waxa ka dambeeyo sifo waa ku bannaan tahay tawkiid waa ku bannaan yahay bedel cadfu bayaan waa waxaas dhan waa ku bannaanaan karaa haadihi tan ha u dhowaaninina tan day-a shajarata geedda ah fatakuunaa markaa aada ahaataan min aldaalimiina kuwa dulmi faloo naftooda dulmiyey aada ahaataan dulmigana wadcu shayi fii gayri maxallihi shay booskiisa boosaan ahayn in la dhigo waa marka jannadan iska cuna waxaa rabtaan ka hela ka cuna ilaa geeddaas maaha imtixaan waay marka bani aadamku marka awaamirta waa lagu imtixaanay waxaa samey kannaha samaynin waa waxa bani aadamka addoon u yahay oo lagu imtixaanay marka addoonka imtixaankaas ku guulaysto oo amarka alla qaato wuxuu alla ka reebay ka haro addoonkaasaa liibaanay adduunyadan haddii amar iyo nahyi uusan jiri lahayn dee nin kastaa owliyo iska ahaa lahaa laakiin waxaa la ysku imtixaanay amarka iyo nahyiga weligaa marka amarka alle shareecada qof inuu weyneeyaa la rabaa axkaamta ilaahay waxaan waa sameeya kan ha samayninina qofka inuu aad u weyneeya la raba see u weyneynaa laba si waa rumaynaa marka hore haddana wuxuu ku darayaa inuu dhaqan geliyo camal falo ayb laakiin shareeco qofkii waa rumaysanahay uu leeyahay waxna uusan kaga dhaqmaynin diyaarna uunan u ahayn yacni iimaankaasi siduu u jiraa waa adag tahay ayb faazlahumaa faazalla waxaa simbiririxiyey humaa aadam iyo xawaa ashayaanu baa simbiririxiyey canhaa can iljannati buu ka simbiririxiyey faazaalahuma ashayaanu canhaana bacd alqura'a a akhriyeen haddii marka faazaalahumaa la yidhaha waa ka zuuliyey waa labadoodii waxaa zuuliyey ashayaanu shaydaan baa zuuliyey canhaa jannada xaggeedu kasoo zuuliyey faahraja waa soo bixiyey humaa labadoodiibuu bixiyey mimaa kii xaggiisuu ka bixiyey kaanaa fiihi ay ahaayeen dhexdiisa waxay ku sugnaayeen buu ka bixiyey suuratu daaha lagu fasiray waxay ku sugnaayeen oo waa maxay ina laka an laa tajuuca fiiha walaa tacra wa anaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa waxyaabahaasay ku haysteen laga wa qulnaa waxaanu ku nidhi ihbituu hoobta dega degadaas marka waxaa laga qaatay jannada inay kor ku taalo ihbituu dega bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun xaal oo u ahaaday marka jumladan bacdukum libacdin caduwun bacdukumna waa mubtadiya caduwunna waa khabarkii jumladana maxalkeeda waa fii maxalli nasbin waa xaal bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun ou yahay xaal ou cadow u yahay ayb ihbituuda marka jamaca laga dhigay waxaan hoobanaya marka yaa waay waxaa la yidhi marka aadam iyo xawaa iyo ibliis qaarna waxay ku daraan alxayatu israa'iiliyad abeesada ibliis abeesaa u fududaysay inuu jannadii galo oo uu waswaasiyo aadam iyo xawaa saasay leeyihiin allahu aclam waxa ka saxeexa marka dega dhulka u dega khitaabka marka saasuu jamac ku noqday baa la yidhi bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun xaal ou yahay cadawaawadda marka ibliis ama shaydaan ee ka dhexayso bani aadamkii waa qadiim shaydaankuna marka shayaaiin linsi waaljini waay labadaba marka cadaawa nagala dhexayso ina shayطaana lakum caduwun faاtakiduuhu caduwa cadow marka ka dhigta alla wuxuu leeya fatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duunii wahum lakum caduwun bisa lilaalimiina bedela allaha raxmaanka u naxariisanaayo qofka inuu ka cararo ibliis oo cadowgiisaana oo u cararo waa aad waa dhibaato aada u foolxun meel kalena alla wuxuu yidhi wallaahu aclamu biacdaa'ikum alla isagaa ku ogaal badanoo idinka idinka og acdaa'diina hadda marka dadkii waxaa weeyaan shayaaiin ljini iyo shayaaiin linsigaas unbaa lala walaashana mashaakiltaas oo qofkii waxaa waqti kugu qaadanayso qofkii muslimka ahaa cadowgiisii horta inuu ogaado iyo sadiiqiisa caduwuhu min xamiimihi inuu ka ogaado aad u adag diinkii marka ma la fahamsan yahay bacdukum marka aayad kalena suurat lfurqaan oo alle wuxuu ku yidhi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiira gaalka rabbigiis buu ka hiiliyey shaydaankiibuu u hiiliyey alle iyo shaydaana u wacaan shaydaankiiba u hiiliyeyo xaggaas u aaday marka adiga shaydaankii ha u hiilinin adigana marka intuu alle kuu yeeray shaydaan ha uga hiilinin rabbiga subxaanahu wa tacaala walakum waxaad leedihiin fil ardi dhulka korkiisa mustaqarun makaanu degid mustaqarun baad leedihin marka waa daraf miimi a waay istaqara waa maa zaada cala hulaai darafkeeda miimiga waa ismigii mafcuuloo kale sida loo sameeyo walakum waxaad leedihiin fil ardi dhulka korkiisa mustaqarun baa idinkugu sugan makaanu degid wa mataacun raaxa idinkugu sugan raaxada oo ilaa xiinin ilaa zamanin waqti ahaanayso raaxada markaa nin walbaa waqti buu dhimanaa ama adduunkii dhammaanba waa dhammaanayaa waqti buu ku egyahay huwa aladii khalaqakum min diinin uma qadaa ajalan wa ajalun musaman cindahu ftلqى aadamu min rabih kalimaati fataaba عalayhi inahu huwa الtawaabu الraxiim tanna waa nicmo kale oo alla uu aadamku galladaystay fatalaqaa aadamu aadam wuxuu kula kulmay ka qaatay min rabbihi xagga rabbigii wuxuu ka qaatay kelimaatin kelmado ayuu ka qaatay fataaba wuu towbad keena fataaba wuu towbad aqbalay alleh calayhi korkiisa waa ka towbad aqbalay alle aadam innahu alle huwa isagu attawaabu weeyaan mid toob towbad aqbal badan waayo alraxiimu naxariis badan ayb fatalaqaa aadamu fatalaqaa wuxuu ka qaatay fatalaqaa wuxuu kula kulmay aadamu aadam min rabbi xagga rabbigii wuxuu kala kulmay ayb intaba waa la dhahaa fatalaqaa ay fatacallama faakhadana waa lagu fasiray aadam wuxuu qaatay min rabbii xagga rabbigii ou ka qaatay kelimaatin buu ka qaatay kelimaadkaas marka maxay yihiin suurat lacraaf aayaddeeda qur-aanka asagaa isfasiraya qaala rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lana watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin waa towbad keeneen waa isgaareen waa ishaleeleen waxay yidhaahdeen rabbi ou nafsadeenaan dulminay waa qirteen dembiga towbada marka waxaa ugu horreya in ictiraaf horta la sameeyo dembiga in la qirto dabadeedna ilaahay bay markaa dembi dhaaf weydiisteen waana ka qoomameeyeen meeshaas waa marka meesha ay ku kala duwanaadeen aadam iyo ibliis aadam markuu dembigii ku dhacay isaga toobow isku gaaray ibliisna horow madaxiisa u fuulay oo markaa yacni waa sii cararay waana ka fogaaday alle qofka marka qisadu waxayna bare haddii dembi qofka uu ka dhaco rabbi inuu dib ugu laabto rabbigiis rabbina waa mid ka towbad aqbalayo dembi aan la aqbalin aan towbadiisa la aqbalin ma jiro in allaha yakfiru dunuuba jamiican waa haddii laga towbad keena dembiga kelimaadkaas marka sidaasaa lagu fasiray mujaahid iyo saciid ibnu jubayr iyo abulcaaliya iyo rabiic ibnu anas xasanulbasri qataada moxamed ibnu kacbin alquradi khaalid ibnu macdaan cataa alkhuraasaani cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam dhammaan saasay tilmaameen waxaa meeshan ku jira marka tafsiir aada daciif u ah oo tafsiirkaasna uu leeyahay kelimaadkan waxaa laga wadaa nebi moxamed buu ku tawasulay oo nebiyullaahi aadam markii dembiga uu ku dhacay wuxuu yidhi nebigaaga moxamedaan kugu tawasulayaa inaad ilaahu ii dhaafto see ku garatay baa la yidhi aadam nebi moxamed markaasuu wuxuu yidhi markaad i abuurtay carshiga qawaa'imtiisa iyo lugihiisaan fiiriyey waxaa ku taallay laa ilaaha illa allahu moxamedun rasuulullah magacaaga marka cidda aad ku darto waxaan ogaaday cidda ugu sharaf badan dad inay tahay sidaas ayaan kugu tawasulan kugu weydiistay dembi dhaafka isaga xadiidkan marka waxaa wariyey xaakim fi lmustadrak waxaana ku jira sanadkiisa cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam markuu wariyeyna wuxuu yihi saxiixun calaa shardi shaykhayn dahabi baa marka tacliiqiyey wuxuu yihi waa waa waa waa baail uu yihi xadiid aad yani daciif u ah waa cabdiraxmaankan inuu ku jiro sheegay ibnu xajar baa baail ku tilmaamay sidoo kale cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslamna waa daciif xagga xadiidka ayb xadiidkaasi marka ma istaagi karo wax istaagi karana maaha saas darteed marka aayadda laguma fasiri karo aayadda aayadda kalea lagu fasira marka nebigu ilaahay agtiisa jaah kuma lena maaha inaan leenahay ilaahay agtiisa jaah waa ku leeyahay rasuulka sal ll ly slam haddana laakiin aayadda tan lagu fasiri maayo tawasulka nebiga ay asxaabta ku tawasuli jireenna duca ayay ka dalbi jireen oo rasuul allow noo duceeyay dhihi jireen ninkii reebaadiyaha markuu masaajidka soo galay nebigoo mimbar ka saaran waa kii yidhi halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat isubulu fadcu llaaha fadcu llaaha ninkii indhoolaha ahaa waa tii u yidhi rasuul allow ii duceey markaasuu nebigu yidhi ma rabtaa yacni inaan kuu duceeyo oo indhahaagii lagu soo celiyo mise inaad waa iska safraysaa marka duco waay waxaa nebiga la warsan jiray sal ll ly slam markii uu dhintayna maadaama xayaato kale nebiga ou galay iyo nolol kale noloshii adduunyada uu ka baxay saxaabadu qofkii nool oo nebiga qaraabo la aho saalix ah bay dhihi jireen noo duceey sida cumarba uu u yidhi cabaasu bnu cabdilmualib allahuma inaa kunaa natawasalu ilayka binabiyika fatasqiina wa inaa natawasalu ilayka bicami nabiyika xadiid bukhaari uu warinayo asmaada allana waa lagu tawasuli karaa qof nooloo saalixan ii duceey waa la dhihi karaa camalkaagana waa ku tawasuli kartaa ilaahay waa ugu dhowaan kartaa laakiin yani jaaha nebiga un mujarad ah ma soo aroorin ayb marka kelimaadkan qaalaa rabbanaa dalamnaa anfusanaadaas xaakim isaga laftiisa soo saaray xadiidkaas ayaa haddana wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha aducafaa weliba uu yidhi kitaabkan qofka aan ku qoro in la xujaystaa ma bannaanu yii qofkaas cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam waa kusoo daray marka kitaabkaas idan marka bishahaadati alxaakim nafsihi lama xujaysan karo cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam fatalaqaa aadamu aadam wuxuu ka qaatay min rabbihi xagga rabbigii wuxuu kula kala kulmay ama uu ka qaatayba kelimaatin kelmado fataaba uu toobad aqbalay alleh calayhi aadam buu kusoo laabto waa ka toobad aqbalay alleh innahu alleh huwa isagu attawaabu weeyaan mid towbad aqbal badan waay alraxiimu naxariis badan waay oo addoommadiisa cuquubada alle lama jecla addoommadiisa inuu ciqaabo ciddii u towbad keento waa u naxariisanaya waa ka towbad aqbalaa laakiin ciddii aan towbad keeninoo iyagu cadaabka maxal u ah cadaaladiisuu ku cadaabaya alle qulna hbiطuu minha jamiica faima yaأtiyanakum minii hudan faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun qulnaa waxaanu nidhi ihbiطuu hoobta minhaa jannada xaggeeda ka hoobta ama samada jamiican xaalatiin dhammaantiin faimaa haddii ya'tiyannakum uu idin yimaado idinka minii aniga xaggayga hudan hanuun uu idin yimaado faman qofkii jawaabtii waata faman axadkii tabica raaca raacay hudaaya hanuunkayga qofkii raaco falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahan yaxsanuuna kuwa murgayo tiiraanyoonaya wladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna beeniyey ulaa'ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta asxaabteeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwa waaraya waay fiiha fi naari naarta dhexdeeda kuwa ku waaraya halkan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa wixii alle uu ugu digay aadam iyo zawjadiisa iyo ibliis jannadii ka hoobta markii la yidhi dhulkii inay tegayaan loo sheegay ayaa allah wuxuu leeyahay xikmadii bani aadam loo abuuray marka waa tana dad baan soo diri doonaa rusul kutub baan soo dejin doonaa ninkii rususha iyo kutubtaa raaco khayr buu ku dambaynaya jannadii buu u laabana ninkii aan raacinna de naartii buu gelaya qulnaa waxaanu ku nidhi ihbituu hoobta oo dega minhaa jannada xaggeeda ka dego ka hoobta jamiican xaalaatihin dhammaantiin fa imaa haddii in oo shardiyaa ku jirta imaa ya'tiyannakum hadduu idin yimaado minii aniga xaggayga hudan hanuun uu idin yimaado hanuunkaas marka waxaa lagu fasiray laba tafsiir alambiyaa tafsiirka labaadna alqur'aan ayb halkaa marka wuxuu leeyahay ambiyadii iyo rusushii abulcaaliya saasuu yidhi alhudaa alambiyaau walrusulu walbayinaatu walbayaan muqaatilu bnu xayaanna wuxuu yihi alhudaa muxamedun sal lla ly slam xasan albasri wuxuu yihi alhudaa alqur'aan kulli waa is waa isgelayaan tafsiir iska hor imaanaya maa waa ikhtilaafu tanawuc ayb wahaadaani alqowlaani saxiixaani buu yihi ibnu kaiir in nebiga lagu fasiro qur-aanka lagu fasiro wa qowlu abilcaaliyata acamu laakiin abulcaaliya qowlkiisa caamsano abulcaaliya isagu muxuu yidhi alambiyaa hal nebi ma sheegin alambiyaa walbayinaat ambiyadii iyo kutubtii wax caddaynayay labadaasa idiin imaanayaan marka labada raac hanuunku marka kaas fain fa imaa yaatiyannakum hadduu idin yimaado idinka minii aniga xaggayga hudan hanuun uu idinkaga yimaado hanuunkii marka waa kutub iyo ambiyadii wadatay marka ninkii kitaab u yimaado nebiga akhbaartiisiina soo gaarto xuja waa u dhan tahay ogaaw xujadii waa ku dhan tahay marka qofku hadday xujadii ku dhammaatana marmarsiya cudurdaar ma helaayo falaa waqtigaana weliba hadda aan joognaa de hanuunka sida yani xujada sida lagu arkaa waa fududdahay ninkii icraad iyo ka jeesasho isaga samaynaya baabkiis waa gaar ninkii maanta laakiin adduunka noloshiisaba waxaa laga raadiyaa meel yacni ciriiri ah baa loo galaa ma kula tahay marka qof inuu hadda xaq inuu raadiyo inay ku adkaanaysa ma adka laakiin tawfiiqu min allaahi waaye qofkana icraadkiisa iyo camalkiisu dhib weyn buu u geysan karaa faman tabica qofkii raaca hudaaya hanuunkayga falaa khawfun cabsiyo calayhim korkooda ma ahaanin marka dhulkaad tegaysaan rusul baa bani aadamkii laga soo dhex saarayaa waa kaa marka falaa khawfun cabsiyo calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana yaxzanuuna kuwa murgaayo xaqaa'iqdan marka gaaladii waa ma oga ama waa isdiidsiinaya ayb dadka hadda yacnii qofkan gaalka ah ama ilaahay ku caasiyey maxaa lagu abuuray haddii la su-aalo ma garanayo jahli ka xun marka marinkaas qofkii wax alla u abuuray adduunyadan loo keenayba hadduusan garanaynin jahli ka daran mara falaa khawfun cabsiyo calayhim korkooda ma ahani walaa hum manaa yaxzanuuna kuwa murgayo tiraanyoonayo waaladiina kuwa kuwii wanaagsanaa waa la sheegay waaladiina kuwa kafaruu kufriyey oo diiday alleh rasuul iyo kitaabada la keenayo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeennana dafiray oo beeniyey ulaa-ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta dadkeeda waay kuwa iyaga hum iyagu khaaliduuna kuwa waaraya waay fiihaa naarta ay ku waarayaan dhexdeeda marka dadku marka cibaada loo abuuray waddadii waa loo caddeeyey nebiyaala loo soo diray kitaabna waa lala soo diray meesha ay u dhammaanayaanoo ay u socdaanoo masaafadoodu ku eg tahay socodkooduna imaa ila aljannati wa imaa ila annaar jannadaa iyo naartaana waxay ku xihan tahay ama asbaab u ah waxa ay sida ay ula dhaqmaan ambiyada iyo kutubta falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin marka adduunku waxaad joogtaa waa maalmo yar sidaad kitaabkaas ula dhaqanto rasuulkii kula dhaqanto warkiisa iyo adiga mustaqbalkaagu uu ku xihan yahay haddaa isdiidsiiso ama ismoodsiiso ismoogmoogeysiisana mowdka si kada ah buu kugu imaanayaa markaana hadda waxaa weeyaan meeshan baa qofka uu aadayaa daran ayb hadal kale marka halkan iyo qiso kalea ka bilaabanayso reer bani israa'iil iyo qisadooda oo ilaa cabaar socon doonto hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed